wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa wada mashruuc war casri ah looga hirgelinayo deegaanka jirole ee galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose mashruuca warta biyoqabadka ah ayaa marka lasoo gabagabeeyo dhismaheeda waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada deegaanka jirole oo ah bulsho u badan xoolo dhaqato kuwaasoo baahi weyn u qabay warta in loo hirgeliyo goobta laga hirgelinayo warta casriga ah ee deegaanka jirole ayaa waxaa kormeer ku tegay mas-uuliyiin uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jubbaland iyo qaar ka mid ah wasiirada kormeerka ku weheliyey wasiirka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay warta laga hirgelinayo deegaanka jirole waxaan kusoo dhoweynayaa mishinkan wasiirka wasaaradda biyaha oo baahida ugu culuse maanta halka aanu u nimi dhinkii ay wasaaraddiisu khusaysay annaguna mashruucan maadaama uu mashruuc integrate yahay oo wasaaradahan oo dhami wada leeyihiin waxaanu gacan siinaynay oo kaalinaynay wasiirka waxaanana ogaanaynay dhaamkan baahidiisa iyo xaaladiisu meeshay marayso dhammaystirkiisa iyo wixii cilada ah ku yimi ukuurgalkooda aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda biyaha dhaamkan haddii aan ka warbixiyo waxuu ka mid yahay dhowr dhaam toddoba dhaam oo jubbaland oo dhan aan u qorshaynay waa kii afraad oo howshiisu laba way dhammaatay saddex socoto ayuu qayb ka yahay waa kii afraad marka dhaamkani dhaamkani wuu ka duwan yahay dhaamamka kale waa dhaam sida marka uu dhammaado hadda shaqadii oo bilaabatay baa nimid oo weli qandaraaslihii uu ku dhex jiro laakiin marka ay shaqada dhammaato waxaa ka soo bixi doona dhaam wata biyo loogu talagalay oo la rabo deegaanku inay kaga haqabbeelaan baahida oonka iyo biyola'aanta ka jirta dhaam casriyaysan bac taallo solar yaallo halkan waxaa idinkaga muuqda elevator tank iyo gadaashannada ah bibeline leh kioski lahaan doono motor backup lahaan doono gurigii waardiyaha lahaan doono fency guud lahaan doono insha allah waxaan rajaynaynaa muddo laba bil ilaa iyo saddex bilooda isaga oo dhammaystiran inaan dib u soo noqonno aniga iyo wasiirada dhigayga iyo xildhibaanada iyo guddoonkuba inaan meeshan ka daahfurno dhaamkii marka shaqadiisu way socotaa wixii yaryare lagala kulmo caqabada ah gaar ahaan weliba dhulku waa dhul dhagaxa sida naloo sheegay dhagax baa ka soo baxaya qandaraaslayaashu dhib badan bay kala kulmayaan sida naloo sheegay jebinta dhulka cabirkii loogu talagalay way gaari laayihiin waxaaso dhan dib baa ula noqonaynaa specificationkii daamka iyo designkii wuu yaallaa waana la waafajinayaa marka waa wax xafiiska looga shaqayn doona overall waxaan u malaynayaa safartanadu intanay kusoo gabagaboobaysaa iyo booqashadannadii baahiyooyinkiina loo sheegayna dib baan ula noqonaynaa insha allahu tacaala waana ka jawaabi doonaa waa mahadsantiin